يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل
kuwa xaqa rumeeyow maxaa idinku wacan in marka laydinku yidhaahdo u soo baxa jihaadka arrinka alleh aad isugu dhejisaan dhulka si culus ma waxaad ku raalli noqoteen nolosha adduunkan oo aad ka doorbideen aakhirada ma aha raaxada noloshan adduunka marka la barbar dhiga aakhirada waxaan ahayn wax yar anas bin maalik allaha ka raalli noqdee waxaa laga soo wariyey in nebigu sala allahu calayhi wasallam yidhi ma jira addoon dhinta ayna u taalla alle agtii khayr oo jecel inuu u soo laabto adduunka iyadoo lagu siinayo adduunka iyo waxayaaloo dhan marka laga reebo shahiidka waxa uu arkaya darteed oo fadliga shahaadada ah wuxuu jeclaystaa inuu u soo laabto adduunka si loogu dilo mar kale dar alle waxaa wariyey albukhaari